asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenii murtida maanta oo haddii rabbi idma hayo aynu sida mugga iyo miisaan kale u dhuuxi jirnay ama aynu isu dhaafsan jirnay innaga oo qaybo fara badan oo nolosha ka mida hadbaa dhinac jaleecayna taasoo laga yaabo inay marba qiimaheeda yeelato oo meeqaamka ay ku fadhido aynu ku soo gudbinno meeqaankaas meeqaankaasoo ah mid kala duwan isaga oo laga yaabo mar inuu miisaankiisu aad iyo aad u culus yahay mar kalena laga yaabo in miisaankiisu uu dhexdhexaad yahay mar kalena laga yaabo in miisaankiisu uu aad iyo aad u fudud yahay ama uu yahay khafiif sababta oo ah dee marka murti laga hadlayo hadba dhinac ayay u dhacdaa mid walbana way kala mug weyntaho mid baa laga yaabaa inay macnayaal koox ah leedahay midna waxaa laga yaabaa inay hal macnoa leedahay mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekadeenii caalamiga ahayd ee hooyada ka hadlaysay waxayna leedahay sheekadani waa mid ka mid a saddexleyda soomaaliyeed waxaana la yidhi saddex hooyaa leh saddex hooyaa leh saddex hooyaa leh ama saddex hooyaa laga helaa waa kow saddexda hooye laga helo maxay yihiin waxaa weeye saddexda hooye laga helo ama ay hooya leedahay saddexdan soo socda waa kow saddex hooyaa leh ama saddex hooyaa laga helaa hoo kalgacayla hooy farxad leh iyo hadal macaan saddexdaas baa hooyaa leh ama hooyaa laga helaabay ina leedahay xubinteennan murtida maanta tusaale ahaan marka saddexdan qaybood lagu soo qaadahayo waxaa lagu yidhi saddex hooyaa leh ama saddex hooyaa laga helaa hoo kalgacaylah hooyadu de waxaay ku siinayso kalgacayl ayay kuu siinaysaa iyo raxmaddii hooyanimo waa wixii ay kuu dhiibayso ama ay ku siinayso ama ay ku taaranayso waa hoo kalgacayl leh iyadoo kalgacayl muujinaysa oo kalgacayl saa kuu qabta ayay hooyadu wixii ay kula rabto ku siinaysaa waxay ku leedahay hoo hooyo waa hoo kalgacayla marka hoo kalgacayla waa midda labaadee waa hooy farxad leh mar haddii hooyga hooya joogto waxaa xaqiiqo ah inuu farxad leeyahay farxaddaasoo ah mid isku xidhaysa dadka walaalaha ah ehelka qaraabada xigtada guud ahaanna ka dhigaysa kuwo aad iyo aad isugu xidhan taasoo ah hooyadu midda xitaa isu soo dunta walaalaha kuwa yare kala maaga taasoo dhahda intay kolba mid la hadasho waryaha gabadhii heble ahayd wax ma u dhiibtay ama gabadhii hebleahayd wax ma siisay wiilkii hebelea carruurtiisii wax ma taaratay wax ma u dirtay saa ma yeeshay maxaad saa u yeeli weyday iyadoo iyaga isu gujugujaynaysa oo midba midka kale wixii maaragtay uu awoodo uga qaadaysa oo u kala qaadaysa taasoo ka dhigaysa xitaa qoysku inta hooyadu joogto inuu yahay mid isku xidhan haddiise hooyada la waayo ama ay meesha ka baxdo waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka dhaco oo un si qaraaba ahaan ah marmar laysa soo waco taasoo ina tusinaysa inay hooyadu tahay isku xidhaha hoyga farxadda leh waa midda saddexaadee waxaa la yidhi hadal macaana hadal macaana waa hadalkii hooyada haddee war hooyow maxaad saas u leedahay hooyow saa dheh war hooyow haddee saa ha dhihin war hooyow ka daa markii war hooyowdaa lagu dhaho adiga laftaada naxariis ayaa ku gelaysa saddexdu waa saddexdaas mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi dunidu way kaa horraysaa wayna kaa dambaysaa